waa khamiis labaatanka bisha sebtembar ee sanadka labada kun iyo labiyo tobanka haatanna magaalada muqdisho waxaa maanta markii ugu horreysay muddo sanooyin ah magaalada muqdisho safar ku tagay safar wadajira ku tegay safiiro ka socda dalalka midowda yurub iyo maraykanka safiiradan ayaa kulan albaabadu u xiran yihiin waxay la qaateen madaxweynaha cusub ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud waryaheenna xasan kaafi qoyste ayaa warbixintan goordhoweyd ka soo diray muqdisho safiirada shan iyo toban dal oo ka mida midowda yurub islamarkaana uu la socday safiirka maraykanka u qaabilsan arrimaha soomaaliya ayaa maanta soo gaaray magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho ayaa safiirada ka socday qaaradda yurub iyo maraykanka waxa ay kulan kula qaateen madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud waxaana ay ka wada hadleen xaaladda cusub iyo isbeddelka soomaaliya ay gashay xilligan kulankan oo ay saxaafaddu dibadjoog ka ahayd ayaa markii uu soo idlaaday waxaa warbaahinta la hadlay agaasimaha warfaafinta ee madaxtooyada suldaan axmed faarax oo ka warbixiyey waxyaabaha ay ka wada hadleen madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo qaybaha kala duwan ee safiirada muqdisho soo gaaray safiirada dhammaan ka socda yurubiyan yuninka iyo madaxweynaha waxay ka wada hadleen madaxweynuhu wuxuu u sharaxay safiirada yurubiyan yuninka wejiga cusub iyo siyaasadda cusub uu la imaanayo meelaha uu muhiimadda saaraayo meelaha uu xoogga saaraayo iyo waxyaalaha looga baahan yahay dhankooda in ay dowladda cusub la timaado wesi cusub iyo siyaasad cusub loogana baahan yahay beesha caalamka ayada laftigaaga inay la timaado siyaasad cusub oo ku wajahan soomaaliya oo ka duwan kii hore madaxweynuhu wuxuu u sharaxay inay muhiimadiisa koowaad ay tahay amniga muhiimadiisa labaad ay tahay amniga muhiimadiisa saddexaad ay tahay amniga wuxuu kaloo madaxweynuhu u sharaxay inuu rabo inuu joojiyo ama uu kala hadlay in layska kaashado habkii hore oo ay beesha caalamka siiba kaasatan yurubiyan yuninka ay u caawin jireen dowladda soomaaliya ama shacabka soomaaliya safiirada maanta magaalada muqdisho soo gaaray ayaa waxa ay ka socdeen dowladaha ingiriiska talyaaniga sweden denmark faransa sbain slovakiya holland iyo dowladda maraykanka waxaana ay kulankii ay la yeesheen madaxweyne xasan sheekh maxamuud dhammaantood ay isku afgarteen waxyaabihii ay ka wada hadleen oo ay ugu horrayso arrimaha amniga sidii wax looga qaban lahaa xasan kaafi qoyste v o a muqdisho